waxaa dhacday gabar masaakiinne oo bii maaragtay hubiga ka soo dhaansanaysay ayaa laga soo toogtay dhinaca etoobiya gabadhii maaragtay jilibka ayay ugu dhacday risaas alxamdulilah hadda waxaa waaye insha allah way ka kici doontaa oo hadda kulley dhib baa gaari way jaban tahay saan arki haaye hadda investigation ayaa ku socda isbitaalka marka insha allahu waxaan leenahay dadka kala oo soo haray in ay tillaabo qaadin in ay maaragtay arrintan aargoosasho ay samaynin inaan ilaahay goyno waxidkahay aan ka baqna in ummadda nabad aan ugu baaqna in aan isxajinna inaan iscelinna wadahadal ayaa socdo annaga madaxda dhammaan beriyay wada imaanaysaa intaan ku sugahaya anina fahantayda wadahadalkaas waxaan ka filinaynaa insha allahu in arrin oo maarata nabadgelyo waarta in la hele waxaan ka codsanaa dadkeenna labada dhinacba in leesxajiye inaan tillaabo la qaadin inaan aargoosasho aan la samaynin dagaal wiil ku dhinta maogi wiil kuma dhasha arrintan aan ka joogna aan isxajinna dawladdana waxaan ka codsanaynaa dadka maaragtay oo joqojoqosaynta iyo maaragtay waxyaalaha noocaan wadaan inay tillaabo ka qaada waxaan dad ka faa'iidaysanaa aska jira dad ay shaqo u tahay oo beecsharaba ay u tahay aska jira waxaa la rabaa wax noocan camal markay dhacaan isla markii in action la qaado sidii ay dadka ku qancaan oo inay dawladda inay shaqayni ay ku arkaan dawladda waa inay tillaabo qaada hadda runtii karibu wiig ama ka badan waxaa waaye dadka qaybna waa isxajinaayeen qaybna daardaarka waa iska socde ilaahay aan ka baqayna annaga waxa aad maarata qabri kula galaa ma jiraan laakiin runtii dhinac ayaas ka socday daardaar iyo maaragtay gurigubitaan iyo wax noocaneh dhinaca kale way isxajiyeen dadkana way wada ogyihiin soomaalidana way og tahay dawladdana way og tahay mar waxaan rabnaa waxyaalaha noocaan haddii ay dhacaan sida dadka ay ku qancaan waa in dawladda ay tillaabo qaada midda kale dadkan hadda dhinaca etoobiya aa laga soo toogtay dadkii oo maaragtay biyihii ay cabbitaankii loo aadaay waa la aadi la'yahay waxyaalo noocaan ayaa socdo dawladda etoobiyana waxaan ugu baaqaynaa dadka dhinacaasoo etoobiya xaggeed jir inay tillaabo ka qaada ayadana waa inayna tusto inay tillaabo dawladeed ay qaadi oo maaragtay waddan kale aan nagala soo gelin dadka gudaha ku jiro oo reer kenya labada dhinacba waxaan leenahay ha lees xajiye ha lees xakamee adduunkaanay laba qalad laskuma saxa haddii maaragtay aad aragta inaad qalad aad jira adigana waa inaad haddana aad qalad kala waa in sabar la yeesta annaga waan kulmaynaa madaxdi arrintan sida xal looga raadin lahay ayaan ka shaqaynaynaa waxaan ka codsanaa tillaabo inay dhicin tillaabo dambe inay dhicin in lees xakameeya ayaan maaragtay aan ka codsanaynaa dadkeenna dhammaan labada dhinacba waxaan ka codsanaynaa in laysxakamee in laysxakamee sidaan waxba kuma soconaayeen countidii hataa way socon la'dahay waa kala istaagtay waa la shaqayn la'yahay annaga dhammaan waxaa waaye arrintaanaan ku mashquulnay in nala mashquuli maaha wax arrintan ka weyn ayaa noo yeella developmentaa noo yeella dadweynihii maaragtay inaan u shaqaynaa nagala rabaa waxaan inaan ku mashquulno lama raba waxaan ugu baaqaynaa dadkeenna nabadgelya nabadgelyo waartaan ugu baaqaynaa arrintaana way dhammaan doontaa insha allahu biidnillahi kariim ma socon doonto soomaali weligeed waxay ahaan jirtay boqol ruux markay dhintaana heshiisaas imaanaa hadda boqol ruux nagama dhiminin hadda dadka halleeshiye arrintan waa dhammaan doontaa doqontana waxaa la dhahay markii wax yar oo qalad aas dhaca waa yacni tarkay ka baxda oo waxyaala aan loo joogin ay gashaa arrintan way dhammaan doontaa waan lagu heshiin doonaa waxaan ha la joojiyey dhibkaan ha la joojiyey tillaabo dambana yaan la qaadin ha lees xakamee wixii oo qalad meesha aas ka jira dawladdana waa arki annagana waa arkaynaa insha allahu biidn illahi kariim sidaasaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinac labada dhinac waxaan ugu baaqaynaa in maarata arrintan nabadgelyo laga raadiye tillaabo ay dhicin gabadhana waa inoo samaani insha allahu biidn illahi kariim waa inoo samaani waa la daaweynaa kulley waxaa waaye gacan ka haq daran ayaa maaragtay ayaa ayaa ku dhufatay inta maaragtay arrintaan samaynayn waxaan ugu baaqaynaa inaas ilaahay weyne waxda aad soo toosii inay haqa gartaan oo dadka masaakiinta oo dhiiggooda la daadina la joojiye insha allah waana hagaagi waana ku rajo weynahay dadkana waa la wada imaan doonaa waana la heshiin doonaa dad macaan badan oo labada dhinacba walaale eh ama dadka kaloo reer madheera oo dhulku degnaay runtii dhammaan waa la heshiin doonaa waxaa kaloon iin sheegaa dadka yaroo dagaalamaamihina dadka kalena way rafaadsan yihiin hadda magaaladii raamo iyo wixii jiiraankeeda ahay dhammaan way kala istaagtay shaqo ma socoto ummaddu way halaagsamaysaa hataa gaajaa loo baaba'ah arrintan ha la joojiye waad ogson tihiin annagoo abaar afar sana ayna haysatay ayaad ilaahay roob noo keenay hadda dadka raaxa lagu wada jiraa annaga markii raaxa ay dhacda inaan ilaahay ku caasina lama rabo